waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna waa caasho ibraahim iyo ibraahim xasan daanduray ibraahim oo mar kale anigaa lay soo dhaweynaya mise adaa lagu soo dhaweynaya waa waxay ahayd soo noqo adoo nabada soo noqo adoo nabada anoo nabada soo noqday warqadda ugu horreysa ee nabad qabtana haddaan soo qabto waxaa ugu horeeya doctor cabdi kuusow asxaabtan warqadan dhirirka badan ku qoran doctor cabdi kuusow iyo xaaskiisa luul cumar cabdulaahi kuusow cali atoore iyo xaaskiisa cadey cali iyo axmed kuusow iyo xaaskiisa faadumo baafo hooyo fartuun kuusow iyo caruurteeda isaaqa kuusow iyo xaaskiisa naciima iyo ayeeyo timiro iyo sidoo kale ayeeya liimo iyo caruurteeda iyo ayeeya isniino iyo odageeda cabdulaahi baana iyo sidoo kale habaryaro faadumo cumar iyo caruurteeda eedo edebo bono iyo caruurteeda aamino bono iyo caruurteeda iyo xabiibo bono iyo caruurteeda cabdulaahi bono iyo caruurtiisa habaryar yaasmiin buube iyo caruurteeda saan u akrinayay oo waraaqaha mararka qaar markaan akrinaya ibraahim oo aan ku yara waa magac saan u dhiga ma aqaano waa tahay isaaq maxamed nuur daqare iyo xaaskiisa baa layidhi caashe ibraahim ya waa markaan ku dhihi jira balmaanse ka tiri taas anigana aan akhriyeed inaad warqadda adigaad akhriso aheyd laakiin way iisoo dhuumatay dhib ma leh dhammaan reer kuusow iyo reer bono oo kala jooga maraykanka kanada yurub iyo soomaaliya waxay hambalyo kaliya laaba u dirayaan gabadhooda yaasmiin maxamed maxamuud bono iyo axmed cumar oo wiil ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka oo ahaaye ee dalkan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey anwar waxaana ay leeyihiin soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca ah aamiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray shamis muuse cali iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed bashiir ciise iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiqani bashiir ciise xaaskiisa iyo caruurtooda iyo fartuun bashiir ciise iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo maryan bashiir ciise saygeeda iyo caruurtooda iyo sahre bashiir ciise suleymaan bashiir ciise axmed bashiir ciise cabdulaahi bashiir ciise iyo ismaaciil bashiir ciise iyo dhammaanba waxay yidhahdeen reer cali xaaji iyo carshe cali dadkaasina waxa ay joogaan bay yidhaahdeen dunida daafaheeda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan abshir bashiir ciise iyo warsan maxamed siciid oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada boosaaso waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeenna waxaa leenahay meherkaasi allah ka dhigo kii idiin horseeda guur khayr qaba iyo nolol raaxo badan aniguna amiin ayaan u raacinayaa warqadan kalean soo qabanayo si qurux badan baa loo soo qoray waxaan ugu horeeya abti axmed xirsi iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer cabdi xasan oo kale ah luul cabdi xasan iyo caruurteeda ismaaciil cabdi xasan iyo caruurtiisa dahbe cabdi xasan iyo odaygeeda maxamuud xuseen baalow iyo caruurtooda hooyo asle cabdi xasan iyo caruurteeda faa'iza xasan afrikaan iyo caruurteeda iyo maxamed cabdi xasan iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi cabdi xasan iyo caruurtiisa farxiyo cabdi xasan iyo caruurteeda deeqo cabdi xasan iyo caruurteeda siyaad cabdi xasan iyo caruurtiisa shariifo hilowle iyo aabe maxamed gedow iyo sidoo kale sahro shariif dhammaan dadkani waxay kala joogaan maraykanka sacuudi arabiya adis ababa soomaaliya kanada iyo britain waxaanay tahniyad u dirayaan yaasiin maxamed gedow iyo firdowso xasan afrikaan oo aqalgalkoodu dhowaan ka dhacay magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya waxaana ilaahay uga barayaan in arooskooda uu ka dhigo kii kayr leh ee lagu liibaano ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin isla dadkani waxay tahnid dhalasho u dirayaan cadeey cabdi iyo cabdiwahaab maxamed maxamuud oo ay gabar ugu dhalatay gobolka virginia ee dalkan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey caasho cabdiwahaab waaw cuud lagu dara bay ahayd ibraahim gabadhan caashaa loo bixiyey malaha anaa laygu sameeyan malaynaya caashooyinka galabtu waa badan yihiin
gabadhaas waxaa loo bixiyey caasho ah cabdiwahaab waxaan leenahay caasho soo barbaara noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax wanaagsan u tarta aamin ayaan leenahay dhankii heesaha caasho bal noo soo qabo heesta ugu horreysa heesta ugu horreysa ibraahimow haddaad ii dirtid armu idiida bal ka warran armu idiida codkii haye xaliima khaliif magool dhegeystayaashaan kusoo dhaweyna midkii aan darteena di'i jiray intii aan doonis lahaa dowdhaafu marae midkii aan darteena di'i jire intii aan doon islahaa dawdhaafu marae ou daayacay danta idiila weye armuu idida idiriicaayon ku daalaa amandar xumoyo dhibdhuntahay onda ka ama armuu idida idiriicaayon ku daalaa amandar xumoyo dhibdhuntahay onda ka ama dabadeed nuqaa duqunti ee cidlcaada ka dabaldeega eeshaye dabadeed noqda doqonti ee cidlcaada ka dabaldega eeseye midkii andaymada ku diirsade aynuhu ku doogsanay dawadii qalbiga ah midkii andaymada ku diirsade aynuhu ku doogsanay dawadii qalbiga ah wadkoon diliin ma dayn kare adoonte wadkoon diliin ma dayn kare adoonte armuu idida idiriicaayon ku daalaa amandar xumoyo dhibdoontaayo onda ka ama armuu idida idiriicaayon ku daalaa amandar xumoyo dhibdoontaayo onda ka ama dabadeed noqda doqontii cidlcaada ka dabaldega eeshay dabadeed noqda doqontii cidlcaada ka dabaldega eeshay midkii aan darteen u di'i jire intii aan doon islahaa dawdhaafu marciye midkii aan darteen u di'i jire intii aan doon islahaa dawdhaafu marciye aw daayacay danta idiila weye aw daayacay danta idiila weye armuu idida idiriicaayon ku daalaa amandar xumoyo dhibdoontahay onda ka ama armuu idida idiriicaayon ku daalaa amandar xumoyo dhibdoontahay onda ka ama dabadeed noqda- waa tahay armuu diidaayo codkii xalay maqalif magool intaas aan kaga gudbaynaa dhambaalada haddii aan ku noqonno waxaa noo baaqayaa aabe cabdulaahi xasan cabdi iyo hooyo maryan cabaas mahdi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi xasan iyo sacdiye cabdulaahi xasan iyo aamine cabdulaahi xasan iyo maxamed amiin cabdulaahi xasan kuule loo yaqaano iyo caasho cabdulaahi xasan oo caasho cuud loo yaqaano
oo saad sheegtay caashooyinka badan miyaa toddobaadkan mise waa galabtood malaha sanadkay la kowsadeen saasaan u malaynayaa iyo salmo cabdulaahi xasan dhuubo loo yaqaano iyo safiye cabdulaahi xasan iyo cabdifataax cabdulaahi xasan iyo foos cabdulaahi xasan iyo xabse cabdulaahi xasan iyo xasan kaafi cabdulaahi xasan iyo waxay yidhahdeen kaafiye cabdulaahi xasan iyo cabdiqaaliq cabdulaahi xasan iyo ayaan xasan bile iyo waxay yidhahdeen asmo xasan bile nuunaay loo yaqaano iyo mumtaaz cabdi cumar cali sow iyo macraaj cabdi cumar calisow dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laab ah ay gaarsiiyaan faysal maxamed cabdulle iyo sumayo cabdulaahi xasan oo waxay yidhaahdeen degmada dharkeenley isku guursaday waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabna weeba kale siya aamin ayaa leenahay aniguna amiin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxaa soo qortay nasrakiin jacfar bashiir oo joogta magaalada boorama dadka tahniyadda dirayana waxaa ugu horeeya waxaa layidhi waa tahniyad dhalasho qofka ugu horeeyana waa isla iyada nasradiin waa nasrakiin jacfar xaaji bashiir iyo sacdiyo kayrow macalin iyo mako kayrow macalin iyo sidoo kale maxamed kayrow macalin iyo cabdi kayrow macalin iyo sidoo kale hindiyo dhaqane iyo xaawo cabdulqaadir buubaay iyo sidoo kale hindiyo dhaqane iyo xaawakiin cabdulqaadir buubaay iyo sidoo kale kama safaarax barre iyo asxaab kaloo fara badan baa layidhi dhammaantoodna waxay tahaniyad u dirayaan nimco kayro macalin iyo saygeeda cali cabdow aadan oo gabare ay ku dhalatay dalka kenya gabadhaasi waxaa loo bixiyey sihaam cali cabdow ducada waa xaggiina baa layidhi sihaam waxaanu ugu ducaynaynaa inay noqoto tii soo weynaata ee barbaarta dal dad iyo diinna wax wanaagsan u tarta dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cabdilatiif barrow eedan iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan barrow eedan iyo maxamed sheekh abshirow iyo cabdiraxmaan cabdi guudle iyo cumar aadan iyo mustafe cumar kaduud iyo waxay yidhahdeen maxamed aadan maxamed goof iyo shaakiro barrow eedan dadkaasna waxa ay joogaan deegaanka qondhood iyo meelo kale waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan cabdinaasir macalin robow iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa jaaliyo xasan maxamed aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay tuulada heybo oo ka tirsan gobolka baay degmada bardaale waxaana ay leeyihin ducadu waa xaggiinna waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo mid lagu nasto ee banaha u wadan kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin marka hore waad salaamantihi baa layidhi salaan kadib saaxiibada v o a waxaa tahniyadan diraya baa la yidhi awoowe axmed diini ayeeyo xabiibo ow aadan iyo awoowe cali qaasim iyo carruurtiisii ayay saxan uurdoox iyo deeqa axmed saygeeda iyo carruurteeda maryamo warsame saygeeda iyo carruurteeda sulub axmed xaaskiisa iyo carruurtiisa siciid axmed xaaskiisa iyo carruurtiisa farxaan axmed xaaskiisa iyo carruurtiisa axmed cali xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo xuseen cali xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo sahro sheekh cabdulaahi saygeeda iyo carruurteeda iyo baahilo sheekh cabdulaahi saygeeda iyo carruurteeda iyo sidoo kale bile axmed xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo foos axmed saygeeda iyo carruurteeda iyo ugu dambeyntii baa layidhi weriye ayaan le cabdulaahi jaamac dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo dhalasho u dirayaan baa layidhi lamaanaha isqaba waxaan maqli jiray qof kastoo socod badan waxunbuu la kulmaa marka saad maalin walba waraaqo u akhrinaysa ibraahino qoraallo badanoo waxaad ku arkaysaa kugu cusub lamaano isqaba baa layidhi waa tahay lamaanaha isla joogay ka wadaan si qurux badan baa loo soo dhigay lamaano isqaba ustaad cali qaasim iyo marwadiisa baa layidhi dhuux axmed diini oo wiil ugu dhashay magaalada caabud waa tobankii novembar ee sanadkaanu soo dhaafnay laba kun lix iyo toban raadkiisii baa muuqda mid kheyr leh wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ismaaciil ustaad cali qaasim ducada waa xaggiina haddaad v o a tihiin ismaaciil waxaan leenahay noqo kii soo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara aamiin aamin ayaa leenahay caasho igaddaa nafteyda haddii lagu yidhaha maxaa dhile igadaa naftayda igaddaa nafteydaay haddii lagu yidhaha nafti ma la ehbinayaa malaha meel meel aan la jeclaysan bay wax ku wadaa igaddaa nafteydaay hadallada nacbeerka ah maanaa nalkuu baxay damka siiya naaqusay waaw haye maanaa naq iyo roob dhulna baad la kaa raray haye noloshaa sidaasee maxaad iiga naxisaa marka nafti baa waxaa lagu leeyahy intaasoo dhan adoo iga helaya maxaa haddana ii shidaynaysaa dib miyay u soo noqon maalmihii naruurada
laga yaabe heestaas adaan kuu daayay
ibraahino sheegaama dhaaftaan maqli jira bal raaci waa codkii fanaanka maxamed siciid bk iyo heestii naruur igadaa naftayda hadallada nacbeerka igadaa naftayda hadallada nacbeerka maanaa maxay dhamka siiyey inaaqusay dhamka siiyey inaaqusay iga daa naftayda hadallada nacbeerka iga daa naftayda hadallada nacbeerka maanaaanal kuu baxay damka siiyey inaa qusay damka siiyey inaa qusay maanaa maanaa naqiyo roob kullabaad leh kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u neeb duray maanaa ninkii baray ninkii baray ka naqaystay qayrkeed maanaa maanaa naqiyo roob labaad leh kaa raray idarkiyo jacaylkii jacaylkii maanaa u niib duray maanaa ninkii baray ninkii baray ka naqaystay qayrkeed noloshaa sidaase maxaad iiga nixisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee dib miyay u soo noqon u soo noqon maalmihii naruuradu noloshaa sidaase maxaad iiga nixisaa qalbi aan nabnabayaa nujisaa xasuustee dib miyay u soo noqon u soo noqon maalmihii daruuradu iga daa naftayda hadallada nuxuusta iga daa naftayda hadallada naxuusta maanaa nasiibkiyo qadar qoran nagayn kara qadar qoran nagayn kara
waayahay naruuro iyo maxamed saciid bike intaas ayaan kaga gudbaynaa dhankii dhamaalada haddaan ku noqonno caashaaye waxay warqad aad u dhirur badan saaxiibo badanna ay ku qoran yihiin ka timid abe macalin cabdinuur macalin maxamed iyo hooyo maryamo cusub sheekh cabdiraxmaan abe maxamed ah, cabdiqorane iyo hooyo faadimo macalin cumar iyo habaryar xalimo macalin cabdinuur iyo caruurteeda iyo habaryar ruqiyo macalin cabdinuur iyo caruurteeda habaryar sahra macalin cabdinuur saygeeda iyo caruurteeda iyo habaryar aamina macalin cabdulaahi iyo caruurteeda iyo asxaab kaloo fara badan oo ay ku jirto salma maxamed cabdiqorane iyo sidoo kale xafsa axmed dirir iyo ugu dambayntii sahra xasan naa'ib saygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxay ku kala nool yihiin daafaha dunida baa layidhi marka gees walbo dunida ka mida baa la joogaa waxaana hambaliyo aroos iyagoo isku duuban ay u dirayaan aroosada iyo arooska baa layidhi kala ah xaliimo maxamed cabdiqorane iyo yaxye maxamed cali oo aqalgalkooda uu ka dhacay ah, degmada madiina taariikhdu markay ahayd saddexiy labaatankii bishaan soo dhaafnay disembar sanadkii laba kun lix iyo toban waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo waxaa noo baaqayaa aabe muuse caamir kaahin iyo hooyo shamis xasan micaad iyo cabdiraxmaan muuse caamir iyo cabdulaahi muuse caamir iyo kaahin muuse caamir iyo guuleed muuse caamir iyo cabdirasaaq muuse caamir iyo asmo muuse caamir iyo safiye muuse caamir iyo muna muuse caamir iyo waxay yidhahdeen rayaan muuse caamir iyo dhammaanba reer xirsi suge iyo dhammaan reer cabdi cilmi iyo reer carab caddaan iyo waxay yidhaahdeen reer isaaq cumar iyo dhammaan reer xaaji saalax mire sakariya carab cadan iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa marwo fawsiya xaaji saalax mire dhammaan dadkaasina waxa ay ku kala nool yihiin dalka faransiiska britain jabuuti somalilan iyo maraykanka waxayna jecel yihiin inay taaniyad ay gaarsiiyaan islamarkaasina heestan ay la dhegeystaan sharmaake siciid qalinle iyo marwadiisa waxay yidhaahdeen deeqa muuse caamiro oo wiil uu ugu dhashay jamhuuriyadda jabuuti wiilkaasina waxaa loo bixiyey cimraan sharmaake siciid waxayna leeyihiin soo barbaar noqo kii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtaraa aamin ayaa leenahay dhambaalkanna waxau naga soo gaaray maxamed saalax xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi salaan saalax xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale mukulle saalax xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cambe xaaskiisa iyo caruurtiisa baa layiraya axmed xaaji muuse dagaal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa baa la yiri iyo injineer khaalid xaaji muuse dagaal iyo sidoo kale abti xaaji muuse dagaal maamo hooyo caasho nuur maxamed maamo iyo hooyo baa la israaciye waa tahay waa xoojin un iyo muxuu baan u qaadanayaa maamo hooyo caasho nuur maxamed iyo abtiye baa la yidhi maxamed nuur maxamed waxay dhammaantood hambalyo dhalasho u dirayaan axmed yaasiin cali maxamed iyo xaaskiisa qaaliga ah baa layidhi odan maxamed saalax oo wiil ugu dhashay caasimada wadanka sweden wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi anas axmed yaasiin cali maxamed soo barbaar bay leeyihiinoo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca anaguna aamiin ayaanu raacinayna waa tahay aamin xaggii iyo heesaha jawhara luula goormaa kugu dambaysa jowharaluula heesihii hore ay kaga dhigan tahay caasho galabta waa aniga ku yidhiba saacadda iyo wakhtigan gadaal loo celiyaan jecelahay waaye waaye iyo jalaaliyow waa codkii fanaanka cumar dhuulle cali
ki waxbay la hadlo hareertaydan eegayo jirtay xugunkii reeranaoosaan wa raystay hoygoodo kamaan helintaanu hawlgalay waa jacaylkaaye taanu jiid go-aye
waayahay waa tahay codkii cumar dhuule ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhabbaalada haddii aan ku noqonno caasho waxay yidhaahdeen waxaan nahay caasho cabdi jaamac iyo faadumo maxamed cabdulaahi iyo shucayb cabdinuur yuusuf iyo nimco maxamuud maxamed iyo nasro xasan sabriye iyo reer maxamuud cabdi jaamac iyo aadan xuseen xaashi iyo axmed cabdi jaamac iyo xasan sabriye afrax waxaana ay joogaan beledweyne iyo waxay yidhaahdeen burco waxaana ay halkan taaniyad ka gaarsiinayaan raxmo xuseen sabriye oo maryam loo yaqaano iyo cabdirasaaq xuseen jaamac oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen magaada london wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed mawlid cabdirasaaq waxaana ay leeyihiin soo barbaar noqonkii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca aamin ayaa leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa aabe maxamuud cabdi faarax casayr iyo hooyo maryamo bariise raage iyo sidoo kale ayeeyo khadiijo cabdi cali hidaayo casayr cabdi waxay ku magac dheer tahay hidaayo habboon iyo sidoo kale ismahaan casayr cabdi oo ku magac dheer iskey caaisha casayr cabdi dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan cabdulaahi casayr cabdi faarax iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi sihaam sukaymaan maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan waxay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa midkii horseeda aqalgalka loo aayo ubadka khayrka qabana lagu kala helo aamiin dhambaalka nacaasho waxa uu naga soo gaaray maxamuud cabdiraxmaan sheekh iyo xaaskiisa naciimo maxamed nuur iyo caruurtooda yusra maxamuud iyo huda maxamuud oo ku nool salt lake city yuta waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan shariif ilyaas iyo marwadiisa ashraf tute oo waxa ay yidhaahdeen meherkoodu uu dhowaan ka qabsoomay magaalada london ee dalka u k waxaanay leeyihiin isku waara ee banheeda kale si ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa dhinacii heesaha mar kale haddaan jillicin ibraahino bal middan iga qabo ani fikire waxaa ku luqayaa idris tab
Take
waayahay ani fikire iyo codkii idris tembo haddaan intaas kaga gudubno dhinacii dhambaalada ayaan haddana ku noqonaynaa dhambaalkan wuxuu ku bilowday waan idin salaanay dhammaan daadiyaasha barnaamijka caasho cuud falastiin daandurey waannu idinka qaadnay waxaana abay yidhahdeen aamino cumar cali iyo saygeeda cumar axmed ducaale iyo caruurtooda iyo safiya cabdulaahi saalax iyo saygeeda jaamac maxamed cabdi iyo caruurtooda iyo fardowse xasan cali iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen hadaaya riraash iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo nasre cilmi iyo caruurteeda dhammaan reer aadan meecaad iyo reer cabdiraxmaan xasan waxaana ay kala joogaan maraykanka kanada iyo u k iyo soomaaliya waxaana ay jecel yihiin inay halkan tahniyad ka gaarsiiyaan fu'aad cabdiraxmaan xasan iyo sucaad aadan meecaad oo aqalgalkooda uu ka qabsoomay virginia waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin noqda kuwii isku aara eebana uu ubad kheyr qabo kala siiyo aamiin dhambaalka ugu dambeeya dhinaceyga ibraahino waxa uu ka yimid aabe tuute iyo hooyo xaliimo sheekh saalax iyo cabdulaahi sheekh cismaan maxamed sheekh cismaan cabdiraxmaan sheekh cismaan faadimo sheekh cismaan ayeeyo zaynab sheekh cismaan iyo ayeeyo maryamo sheekh cismaan ayeeyo muslimo xaaji iyo ayeeyo cadde ibraahim iyo sidoo kale caasha cabdiraxmaan sheekh iyo batuulo sheekh saalax iyo sidoo kale kayf sheekh saalax iyo raxmo sheekh saalax iyo dhammaan reer sheekh saalax iyo sidoo kale cabdinuur cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan cabdiraxmaan sheekh xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdiraxmaan waa abti cabdiraxmaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer ilmo cabdiraxmaan waxay sidoo kale warqadan ku jira saaxiibo kaloo badan waa asma cabdulaahi iyo jihaan iyo luul iyo faadimo iyo cismaan iyo saalax iyo sumaya iyo sundus iyo sidoo kale sucaado sundus iyo caasho iyo madiina dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u diraya iyagoo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ka mid ah lamaanaha iscalmaday ee kale ah shariif ilyaas iyo marwadiisa sharafta leh baa la yidhi ashraf tuute oo bishii nofembar ee sanadkii tegay laba kun lix iyo toban meherkoodu ka dhacay magaalada london ee dalka britain waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala helaa aamiin xaggii heesaha ay dhinaca egbiga markale ibraahimo caashay bal dhinacii heesaha noo soo qabo waxaan soo qabanayaa codadka labada fanaan ibraahim baadil iyo faadimo duur heesta hees bay labadaasi fanaan inta badan caan ku yihiin oo anigana aan si gaara u jecla ibraahimo dhegeystayaashan aan jecelaha in toddobaadkan aan ugu soo xirno barnaamijka hambalyada iyo heesaha abbaayo
dhinaca kalaad ka baxda waaba sidaasoo ma abowaad ugu dhihi lahayd waa haysta abowe labada fanaan sidaan sheegay faadimo duur iyo ibraahim baadil intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas
aniguba garwaaqsani abbaye
anigana gadhoodi iyo ey aboowe soo geedkii caashaqa ey aboowe mirihiisa maanguran ey aboowe
undhabada iga daayey abbaye cashaqa hagaagixiney abbaye waqtigiis hagaagaarey abbaye dafaaye qodobtaydu maqan tahay lahaan ku jirayahaye
kasinimadu waa sharaf kasinimadu waa sharaf adaa gaari iyo nolol guuley hakula jiro guuley hakula jiro kasinimadu waa sharaf kasinimadu waa sharaf adaa gaari iyo nolol guuley hakula jiro guuley hakula jiro
jaraanguusha soo helo jaraanguusha soo helo eryada gunnimo rido guurka waan dhabraya guurka waan dhabraya jaraanguusha soo helo jaraanguusha soo helo eryada gunnimo rido guurka waan dhabraya guurka waan dhabraya
Wa loo mareeyaa, aynu kulannee.